إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaynu ku soo jirnay oo inoo soo socday mawduucii gaarka ahaa oo ahaa axkaamta gabadha muslimadda ah waxaanu insha allah tacaala soo gaarnay kii noogu dameeyey ama mawduucii noogu dameeyey mawaadicda la xiriirtay gabadha muslimadda ah axkaamta gaarka u ah waxaanu ka hadli doonaa axkaamka axkaamta ciddada qofku markuu ciddada tirsanayo ama haweeneyda markay ciddada tirsanayso axkaamta ku soo aroortay marka qofkii aan haysan waraaqaha waraaqa siyaada inta ku yaala insha allah ciddada sidaynu la soconno waxaa la yidhaahdaa waa wakti go-an oo ka yimaada dalaaqu marka uu yimaado marka dalaaqu u yimaado axkaam gaara oo ka ratimanta weeyaan wuxuu ilaahi subxaanaه wa tacaala qur-aankiisa ku leeyahay wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quru aayaddaasi waxay caddaynaysaa ciddada waktigeeda ilaahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay haweenka la furay waxa ay sugayaan saddex quru bay sugayaan qur'u waxaa la yidhaahdaa culummada xanaabilada iyo xanafiyada waxay u yaqaaniin saddex hayd bay u yaqaaniin halaathata quru saddex hayd gabadho inay sugto weeyaan shaaficiyada iyo maalikiyadna waxay leeyihiin saddex daahiraad inay sugto weeye saddex goor gabadho inay daahirto waa isku marka waa isku macan labadii sidoo kale alla subxana wa tacala wuxuu leeyahay wallahi ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna halaathatu ashhurin wallahi lam yaxidna wa ulaatu axmaalin ajaluhunna an yadacna xamlahun wuxuu alla subxana wataala ayaddan kale ku leeyahay haweenka ka quustay oo aan garanayn xaydkooda xilliga uu yahay haddii aad rabtaan oo aad rabtaan inaad garataan ciddadooda halaathatu ashhurin saddex bilood weeyaan aayadda hore waxay tihi mudallaqaadku waxay sugayaan saddex hayd bay sugayaan tanna waxaa la yidhi haweenka ka quustay xilligii xaydka ama xanuun ku yimi ha noqoto ama da' ha noqoto waxay iyagu sugayaan waxa weeye saddex bilood wuxuu alla subxana wa tacala sii raacshay wallahi lam yaxidna kuwa aan weli xaydka helin oo gabar da-yar oo la guursaday oo kale iyo wa ulaatu axmaali kuwa uur kaleba ajaluhunna an yadacna xamlahun marka waulaati wallahi lam yaxidna waxay la xiriirtaa halaathatu ashhurin bay la socotaa saddex bilood ba iyaduna sugaysaa haweenka uur kalena ajashooda ama ciddadooda waxa weeyaan an yadacna xamlahunna intay uurka ka dhigayaan haddii caawa lala furo oo ay biri subax umusho ciddada waa u dhamaatay saddex beri kabacdi maalin ka bacdi waa waa guursan kartaa aayad kale oo caddaynaysa aayad kale oo caddaynaysa iyadana ciddada waxa allah subxaana wa tacaala leeyahay wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashraa kuwa dhimanaya oo haween ka tegaya haweenka laga dhintay iyagu ciddadoodu waxa weeyaan afar bilood iyo toban casho waynu kala sharxi doonaa insha allahu tacaala afar bilood iyo toban casho hadda aayaadka marka aynu soo tilmaanay waqtiyo kala duwan ba allah subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay aayadda u horreysay allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay haweenka la furo saddex bay sugayaan saddex xayd bay sugayaan waa haweenka xaydka weeyaan xaydkooda garanaya aayadda ku xigtay allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay haweenka ka quustay xilliga xaydka heli jira ama da' ha noqoto ama cudur ku dhac ha noqoto iyo kuwa aan weli xaydinba ciddadooda waa saddex bilood weeyaan waa saddex bilood aayaddaas kalena alla subxana wa tacala wuxuu leeyahay haweenka uurka leh ciddadooda waxa weeyaan intay ilmaha ka dhigayaan aayadda noogu dambaysana allah subxana wa tacala wuxuu leeyahay haweenka laga geeriyooday haweenka laga geeriyooday waxa ay sugayaan yacni iyagoon awr lahayn laga geeriyooday waxa ay sugayaan afar bilood iyo toban casho intaasuba waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala baa kitaabka nagu tusay ciddada noocaas oo kale ah hadday uur leedahay waxa weeye waxay dhig- sugaysaa soo sheegnay waxay dhigaysaa ilaahay uurka ay dhigto weeyaan markay uurka dhigto e, waa isla midkii hadday uurka dhigto e, bay en, waxay noqonaysaa ciddada dhammaanaysaa waxaa daliilka sunnada ka mid ah caaisha radi allahu tacaala canha waxay leedahay umirat bibariira bariiro gabadhi la odhan jiray baa waxaa la amray an tactadda bihalaaثati xiyad nabiga alayh isalaatu wasalaam baa wuxuu amray haw- eh, gabar bariiro la odhan jiray oo en, la furay inay saddex xayd sugto marka sunnada nabiga alayh isalaatu wasalaam way ku caddahay aayaadka alla subxana wa tacala wuu sheegay marka xikmadda ka dambaysa maxay tahay maxaa goorta haweentu maanta loo furay beri loo guursan waayo xikmaddaas maxay tahay xikmaddaas culummadu way soo koobeen oo waxay yidhaahdeen waxaa ka mid ah xikmadda iyada ah oo ilaahay subxaanahu wa tacala u sharciyeeyey ciddada istib istibraa'u raximi almar'ati min alxamli haweenta yacni ilmagaleenkeeda oo la fiirinayo inuu yahay midaan ilmo ku jirin haddii maanta haweenta nin intuu furo laba beri kabacdi nin kala guursado oo ay uur yeelato uurka ayaa iska leh marka xikmaddu waxa weeye in la kala ogaado haweenadan la guursanayo in mataqaana ilmagaleenkeeda iyo carruur ku jirin saasa marka loo sameeyey ciddada waqtiga loo sameeyey wa maca dalika bay haweenta uur kale ka duwan tahay oo haddii ay caawa la furo la furo oo ay biri dhasho waxa weeye dhowr beri kabacdi ama isla markaa waxa weye nikax waa ku dhacaya waxaa kaloo mataqaanaa en, culimmadu yidhaahdeen xikmadda ka dambaysa ciddada waxa weeye itaaxatu lfursati lilzawj ninka oo la siinayo waqti inuu ka faa'iidaysto la doonayo inuu u noqdo haddii uu noqosho rabo inuu ku noqdo in jaanis la siiyo intaasoo bilood haweentaasi ma guursan karto labadii qof baa la fiirinaya bal ilaahay subxaana wa tacaala inuu maaragtay oo jaaniskaa loo siiyey inay isku soo noqon karaan En, waxaa kaloo culimadu yidhahdeen xikmadda ka dambaysana waxa weeye nikaaxi in la weyneeyo nikaaxi in la weyneeyo oo la ogaado inuu xurmo gaara leeyahay si mataqaana aan laysugu dhex khaldamo maanta haddii haween la furo birina mid kale loo guursan sideedaba culimmadu waxay leeyihin ciddadu waa waxyaalaha gooya nikaaxa gooya nikaax baa jiray waxaan ka soo hadalnay markaynu ka hadlaynay cashirka noogu horreeyey haweeney marka caawa la furo oo ay ciddada ku jirto gurigay joogaysaa baan yidhi ninkeedu waa ninkeedii weeye ninkeedu waa ninkeedii weeye waa haddii ayn gabadhu ahayn baa'in ahayn oo saddex saddex dalqa u dhammaanin En, laakiin tani waxa weye markay ciddadu dhammaato nikaaxaas meeshu ka baxa nikaaxaas meeshu ka baxay ciddaduna waxay laasimaysaa oo khasab ku tahay haweeneyda ee la furay ama dalaaqaas ha noqdo dalaaq caadiya oo lagu furay ama khuluc ha noqdo khulucana waa soo tilmaanay En, haweenta oo ninkeeda en, ama wax maaragtay isaga furata ama eh, ka dhex baxda ama tirahda an mataqaana guurkaa ma sii soconayo oo dalbata ayaa khuluc la yidhaahdaa Eh, fasakh haddii fasakh lagu furo gabadhii fasakh ku kala tageenna sidoo kale ciddaa laga rabaa haddii ay dhimatana oo nin ka dhintana waxaa laga rabaa ciddaa laga rabaa marka waxaa jira en, dhowr qof dhowr qof oo laga rabo inay ciddo tirsadaan haweeney walba ciddo ma tirsanayso masalan waxaan ciddo tirsanayn haweeneyda la furay iyadoo aan la gurigayn ama aan lala kulmin caawa nikaaxi dhacay ninkii iyo naagtii aan isu imaan ayuu subaxdii dalaaq yimi subaxdii baa la furay haweeneyda iyada ahi wax ciddo ah ay tirsanaysa ma jirto sababta alla subxana wa tacala qur'anka wuxuu ku leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu ida nakaxtum lmu'minaat ثuma طلqtmuuhuna min qabli an tamasuuhuna fama lakum عalayhina min cidaة tactaduunaha dadka mu'miniinta waxa la yidhi haddii aad guursataan haweenka mu'minaadka ah idaa nakaxtum lmu'minaat ba la yidhi haweenka mu'minaadka inaad guursataan marka mu'minaadka mesha waxa loo shegay waxa la yidhaha min baabi taqliib ba la yidhahdaa gabadhu mar bay muslim tahay ee mu'min noqo- noqon karin leanna mu'minaddu ama ere- mu'minku waa darajo gaara weeyaan qof kastoo muslimihi mu'min ma aha laakiin qof kastoo mu'mina waa muslim ah marka qof isagoo muslima buusan darajada mu'minka gaarsiisanaan karin marka haddii aad mu'miniinti furtaan gabdhaha mu'miniinta furtaan eh, min qabli an tamasuuhuna idinkoo aan u tegin haddaad furtaan maa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha kuma lihidin wax cidda oo aad ka tirsanaysaan saas alla subxana wa tacala leeyahy marka haweenka qayb baa jira ciddada aan tirsanayn saa taa aan sheego kale caawn nikaaxu ku dhacay oo biri la furay ama sanadka bacda la furay iyadoon las arag aan laysu imaan ciddo tirsan mayso haweentaasi haweenka ciddada tirsanaya lix weeyaan lixda marka inaad qorataan ama waraaqda inay ku qoran yihiin ama si gaar u calaamaysataan weeyaan haweenka ciddada laga rabo inay tirsadaan waxa weeye waxay culummadu ku soo ururiyaan ilaa lix haweena midda u horraysa waxa weeyaan alxaamil haweenta uurka leh haweenta uurka leh way soo tilmaanay waan arki doonaa waan ka hadli doonaa ciddada intay noqonayso iyadana ciddaa laga rabaa haweenta uurka leh koo weeye waa ciddaa laga rabaa almutawafaa canha zawjuha min gayri xamlin minhu haweenta laga dhintay iyadoo aan uur lahayn haween baa laga dhintay iyadoo aan uur lahayn ciddaa laga rabaa inay ciddo tirsato weeyaan walxaa'ilu latii taxiidu waqad fuuriqat fi lxayaati haweenayda yani xilliga xaydka ku jirta lagana dhintay iyadoo yan waqad fuuriqat fi lxayaati lagama dhiman laakiin waa la furay haweenay la furay ninkeedii uu furay caad u furay laakiin da'dii xaydkay ku jirtaa ciddaa laga rabaa iyadana waa tilmaami doonaa insha alla tacaala waxaa kaloo ah tan afraad waxa weeyaan walxaa'ilu alatii laa taxiidu haweenayda la qabay aan uurka lahayn laakiin aan xaydka helin ama ha noqoto da'deedoo yar awgeed ama ha noqoto da'da ya'siga loo yaqaano oo ay qofku uu ka quustay xilliga iyada xaydkii haweenaydaas iyada waxaa laga rabaa in ay ciddo la timaado waxaa kaloo laga rabaa waman irtafaca xaydahaa walam tadri maa rafacahu haweenayda laga kor qaaday xaydkeedii micnaha aan helin waxa dhacay owgeed ayna garanayn waxa ku dhacay yacni da' yar ma joogto da' weynna ma joogto da'dii caadiga lagu yaqaanay bay joogtaa mana hesho waxaa laga yaabaa in wax kala jiraan taana waa laga rabaa imra'atu lmafquud ninka la waayey haweentiisii nin baa muddo maqnaa oo la waayey haweentiisana ciddaa laga rabaa marka mid walba si kooban aan u tilmaano waxaa noogu horreeyey haweenta xaamilkaabaa noogu horreysay qof su-aal qaba oo aan laga booday ma ku celiyaa tan koowaad waxaan idhi waa haweenta tan koowaad waxaan idhi waa haweenta uurka leh tan labaad waxaan idhi haweenayda laga geeriyooday iyadoon uur lahayn islaan laga dhintay iyadoon uur lahayn tan saddexaadna waxaan idhi haweenay la furay iyadoo caadi ah da-deedii caadi ay tahay la furay tan afraadna waxa weeyaan haweenay la furay laakiinse xaydkeedii ama waa da-yar yahay ama way ka quusatay tan shanaadna waxa weeyaan haweenay laga kor qaaday xaydkeeda aan garana wax ku dhacay tan lixaadna waxa weeye imra'atu mafquud haweeneyda laga maqan yahay ninkeedii la waayey haweeneyda u dambaysa waxa weye ninkeeda la waayey marka mid walba waa dul istaagana insha allah annagoo waqti ilaalinayna waxaa noogu horreeya haweenta xaamilada ah allah subxaanahu wa tacala wataynu soo marnay wa ulaatu axmaali maxaa alla subxana wa tacala leeyahy ajaluhunna an yadacna xamlahunna haweenka uurka leh ulaatu laxmaal waxa la yidhaha haweenka uurka leh uurka u saaxiibka ah waqtigooda ama ciddadooda waxa weeye inta ay dhigayaan inta ay dhigayaan ilmahaas weeyaan taas taas waa wax loo yaqaano weeyaan laakiin ilmihii baa culimmadu aada uga hadlaan oo waxay yidhaahdaan ilmaha imisaa caloosha lagu sidaa muddada muddada uurku meeqo weeye meeqa ugu yar meeqa ugu badan waxa ugu yar bay leeyihiin culummadu lix bilood ilma uur ku jira waxaa laga laga qaadanayaa ayadda allah subxana wa tacala leeyahay wa xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahra ilmaha uurku hayntiisa caloosha lagu hayo iyo inta la nuujinayo waa soddon bilood soddon bilood marka waxaa laga goynayaa aayaddii kale odhanaysay waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni haweenka hooyooyinku ha nuujiyeen carruurtooda ama waalidiintu ha nuujiyeen carruurtooda laba sano laba sano laba sano meeqa bilood weeye waa afar iyo labaatan bilood soo maaha marka horena maxaa leeyahy halaahuuna shahr soddon shahr baa leeyahy maxaa ka dhima markaas halkan waxaa laga qaadanaya marka ilmaha ugu yaraan caloosha wuxuu ku jiri karaa lix bilood labada aayood markay culamadu isu geeyeen wuxuu ilmaha uurkiisa ugu yaryahay oo masalan ba nin baa masalan ba geeriyooda maantay haweeney ba ka geeriyooda uur leh hadday lix bilood wax yar ka bad ka yar ku dhasho lix bilood wax ka yar hadday ku dhasho ilmaha ninkaanu ma leh marka la guursanay ba ilmaha wadi masalan lix ma lix bilood wixii ka yar baynu ka hadlaynaa waa meesha ka soo qaateen inay lix bilood tahay weeyaan waa arki doonaa insha alla tacaala waxaa markaa haddii laakiin lix bilood uu ka badan yahay ninku ilmaha isagaa iska leh waxaynu labada aayadoo la isu geeyey ba waxaa laga qaatay ilmaha inta ugu yar uurka ku jira inay tahay lix bilood muddada ugu badan culamadu waa isku khilaafaan ibnu qudaama wuxuu leeyahy waxaa la helay ilmo caloosha shan sano ku jiray ilmo caloosha san- shan sano ku jiray laakiin waxay culimmadu yidhaahdaan waa ilmo laga yaabo inuu dhinto oo maarata xoogaa dilmo oo noo saas u kalanaado laakiin sida qaalibka waxa weeye tiscata ashhur ha say heleen weeye culimmadaasi laakiin sida qaalibka waxa weeyaan haweenku inay ca- ilmaha sidaan ee sagaal bilood inay ilmaha sidaan Een, kulli arrintaas waxaa ka ratmaya marka in la ogaada fiican een, ilmahaasi in een, uu yahay haweentaas inay ur leedahay micnaha Ee, haddii isqaad u yimaado ma la samayn karaa isqaad hadduu yimaado ka waran ilmihii oo uurkii ku jira haddii markii lagu afuufay nu- ee, lagu afuufay maxaa la yidhaahdaa nafta lagu afuufay kabacdi uu soo dhaco ilmahaasi ciddadeedu way dhammaatay ciddadeedu way dhammaatay waxay culimmada ka doodaan marka ilmaha marka u horeyso bisha u horeyso mudqada yaha oo kale hadduu soo dhaco haweentaas cidda ma tirsanaysaa yacni waxaan ka wadaa ma ciddadii ma dhammaatay xilligaas mise cidda caadi tirsanaysaa waxay u xoog badan tahay ee, inay cidda caadi tirsanayso oo ay saddexdii bilood tirsanayso ilmahaasi inuu yahay mid lagu afuufay in kale haddii uu ilmahaasi uu yahay mid nafta lagu afuufay waa saddex bilood wix ka dambeeya uu saa ku dhinto haweentaasi ciddadeedu way dhammaatay yani saa ku- intuu dhin soo baxo ciddadeedu way dhammaatay laakiin isagoo mudqa ah oo bil iyo wax lamida uu yahay haddii uu i- ee, ilmihii soo dhaco haweeneydaas waxaa leeyahay waxaa waxaa loobsanaya oo la sugayaa ee, muddadii ciddada caadiga saddex bilood ayaa loo sugayaa dhakhtarkaasi hawlo kale almutawafaa canha ida kaanat kayra xaamil haweeneyda laga geeriyooday haddii ayan uur lahayn waa tii labaad weeyaan haweeney baad laga geeriyooday iyadoo aan uur lahayn waxay tirsanaysaa afar bilood iyo toban casho ayay tirsanaysaa haweeneyda laga geeriyoonaya marka haweeney baa laga geeriyooday iyadoo aan uur lahayn afar bilood iyo toban casho ayay tirsanaysaa haddii lala aqalgalay iyo haddii aan la aqalgalinba xataa tadaa xamlaha soo marnay haddii uur leedahay uurkaasaa marba wuxuu yahay ciddada noqonaya haddii haweentu uur leedahay sideedaba isku mid maaha uurkii ku kala duwan yihiin uur haddii leedahay xataa tadaca xamlaha waa haddii uur leedahay nacam nacam laakiin haddii laga geeriyooday wa mutawafaa canha ida kaanat kayra xaamil waxay tirsanaysaa arbacata ashhurin wa cashra waynu soo marnay ayadda odhanaysa waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan he yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra haweenkaa laga geeriyooda waxay sugayaan afar bilood iyo toban casho ayay sugayaan Een, haweentaasi laga geeriyooday waxay badanaaba mataqaana culimmada geliyaan axkaam aada u tiro badan oo ay ka mid tahay haweenedaasi waxaa loo yaqaana ixdaadka loo yaqaan waa waxaa loo yaqaan maxay asayda loo yaqaan haweeneda noocaas oo kale ahi asaydeeda een, inay qaadanayso ayay dhexgeliyaan markay kutubta axkaamta kaga hadlayaan axkaamta een, ixdaadka ama asaydana waa un shan waxyaalood bay ku imaanaysaa shanta waxyaalood waxa weeyaan inay guriga ninkeedi kaga dhintay ay joogto kow haweeneyda asayda qaadanayso waa inay gurigeeda ninkeeda geeriyooda ay joogto ee, laba waxa weeye inay nafteeda uga fogaato isqurxinta uga fogaato naf ahaanteeda saddex waxa weeye inay xaaraan ka tahay waxyaala la isku qurqurxiyo inay qaadato afar waxa weeye inay tiibka iyo waxyaalaha udgoon ay ka fogaato shan wey waxa weeyaan dharka quruxda badan inay qaadato shanta axkaam bay leedahay waxaa loo yaqaano asayda loo leeyahay marka ma leh dhar gaara ma leh matalan dhar caadi in la qaato oo kale iyo wax soo aroor ma jiraan Een, qofku qofka caadiga qubaysanaya weeye suuqiisa maraya laakiin axkaamta shanta ah baa la doonaya qofku inuu sameeyo weeyaan waxaana muhima haweeneydu inay gurigii ninkii kaga geeriyooday ay ku tirsato ciddadii ku tirsato au nimaana marka haweeneyda ka quusatay een, haweeneyda ka quusatay saddexaad maxay tahay آه، المتوفى عنها زوج من غير حمل او الحاله تحيض قد فرقت في الحياه ها taas waxa weeyaan haweeneyda iyadaahi saddexaad oo haweenta xilliga xaydkana ku jirta ninkiina uu nolol ku furay haweenta iyadaahi waxa weeyaan waa saddex bilood waxa loo yaqaano ah- ama saddex xayd weeyaan halaathatu quru aayadda sheegayna weeyaan waxay sugayaan halaathatu quru quruna waxaan ku sheegnay culimmada qayb kamid waxay yidhahdeen saddex dhiig bay sugaysaa qolna waxay leeyihin saddex daahir qubays bay sugaysaa ay dhiiga ka qubaysto waana isku mid weeyaan tan ku xigta waxa weeye een, haweeneyda laa taxiidu lisikarin aw iyasin ama da' yar bay mataqaanaa kaga quustay xaydkii oo lagu furay iyadoo sagaal sana meelaha jira baa la furay tii la guursaday ama da' weyn bay gaartay oo la furay haweentaa iyada ahi midda u horaysa oo quusashada ahi allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay watayna soo tilmaamnay wallahi ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna halaathatu ashhurin haweenta ka quusatay xilliga xaydka waxay sugaysaa ciddadeed waxa weeyaan saddex inay sugto maxay saddex bilood bay sugaysaa waa tan da'da yar iyo tan da'deeda weynaatay oo kale weeyaan tan shanaadna waxa weeye waman irtafaca xayduhaa qofka xaydkeeda la kor qaaday oo maxaa loo kor qaadayaa ama cudur ku yimi ha noqoto ama yayin ku noqon marka laba xaala loo kala qaybinaya xaaladda horese waxa weeye inayan ogeyn sababta keentay awgeed culimmadu waxay leeyihin haweenta noocaas oo kale tiscata ashhurin waxay tirsanaysaa baa leeyahy hal sano ciddadeeda haweenta da'deedu ay ahayd haweenka yacni da'deedu tahay da'da dhexdhexaadka oo haweenku ay uga yimaado xaydku uga yimaado haddii lagu furo laakiin ay xaydki iska weyda muddadaas o dhan ba iska weyda mana oga sababta ma garanayso haweenta iyadahay culimmadu waxa ay leeyihiin ciddadeedu waa hal sano weeyaan halkaas sanana waxay ka soo qaateen tiscata ashhur lilxamli sagaalkii bilood uurka culug ku sugi lahayd iyo wa halaathatu ashhur licidda iyo saddexdii bilood ciddada ku jiri lahayd marka imaamu shaafici raximahu llahu tacaala ayaa wuxuu leeyahay isku dara hal sana sugaysaa imaamu shaafici wuxuu leeyahay marka arrinkaas waxaa gooyey oo xukumay cumar radia allahu tacaala canhu baa gooyey arrinkaa isagaahi bayna almuhaajiriina waalansaar isagoo muhaajiriintii iyo ansaarta la jooga laa yunkiruhu minhum munkirun qof arrinkaa ankirana oo aan garanayna ma jira buu leeyahay marka arrinkaas marka waxaa weeyaan wax ijmaaca loo yaqaano weeyaan haweena noocaas oo kale ahi oo xilligii ku jirtay da'deedu ahayd xilliga xaydka la heli jira laakiin sababta isaga weyday oo aan garanayn sababta isaga weyday halkaasna bay sugaysaa bay leeyihin culummadu tii garanaysa ka waran sababtii laga kor qaaday sida marad ku yimi kaba suqaad ama ridaaca bay samaynaysa waa nuujinaysa iyadoo nuujinaysa la fura marka marka ay nuujinaysana mucdamka dumarku waxa weeyaan ma xelaan xaydka loo yaqaano ama daawo ay cuntay baa ka kor qaaday oo micnaha qoftaan way garanaysaa sababta u diiday xaydka inuu yahay wax jira waxay sugaysaa haweentaani inta sababtaasi ay meesha ka baxayso mathalan iyadoo saddex bilood ilmuhu dhalan yahay baa la furay ilmihey nuujisaa marka waa dadka labadaas sana nuujiya kaba soo qaata oo labadaas sana nuujinayaana xayd helin gabadha iyada ahay saddex bilood marka la furay way sugaysaa ilaa uu ka baxayo meeshani arrinta wax yani nuujintaas ka baxaysa meesha way sugaysaa ha leanna waxa la rabaa meeshaan raximkaas inuu bari noodaa la sugaaya may arrinkaa isagahay marka uu ka zuulo waxay leeyihiin ictadat bihi saddex bilood bay sugaysaa mise markaa saddex bilood sugaysaa laakiin culimmadu waxay soo jeedeen ilaa mathalan haweenta noocaas oo rabtaa in kala ogaato ilmahay ka joojin kartaa nuujinta se u ogaato inuu mataqaana xilligaa iyadahay ay ciddada uga baxdo laakiin ciddada waqtiga la yaranaya waa fiicanba sababta waxaa ku jira meeshaas fursa ku jirta san soo shegnay arrinkaana soo sheeganay imaam shaykhu islaam ibnu taymiya ayaa arrinkaa isagaa doontay oo maaragtay arrinkaa isagaahi qaatay waxaa noogu damay marka imra'ada ninkeedi la waayey haweeney baa noolayd carruur bay haysay nin baa qabay mathalan ninkeedii baa la waayey maxaa la sugayaa marka maxaa la samaynayaa mana lama garanayo inuu nool yahay iyo inuu dhintay badanaaba waxa weeye waa dadka dagaalada aad oo kale dadka doonyaha raac oo kale baa lagu suurayaa marka waxaa la yidhi waxay sugaysaa haweentu ninkeeda inta uu qaadigu ka xukumayo haddii qaadigu xukumo u yidhahdo laba sano sug laba sano ninkaaga sug markaas intaas sugaysaa markii marka intii loo qabtay ay dhammaato khabarna laga waayo haweentaas waxay qaadanaysaa xukunka qof laga dhinto oo kale qofka laga dhintay muxuu ciddadiisa ahayd arbacata ashhurin wa cashara afar afar bilood iyo toban casho marka markii laba sano soo dhamaysatay oo labadaas sano khabarkiisi la waayey mathalan waa tusaalan ka soo qaadnay yacni qaadigii baa wuxuu yidhi laba sano baan kuu qabtay labadaas sanona khabarkiisa la raadinaya labadii sano baa la waayey waa laga badin kara o laga yarayn karaa labadii sano markii ninkii khabarkiisa la waayey oo laga quustay haweeney waxaa laga soo qaadayaa haweeney laga geeriyooda baa laga soo qaadaya kabacdina waxay tirsanaysaa ciddatu wafaadkii arbacata ashhur wa cashara toban afar bilood iyo toban casho ayay tirsanaysaa arrinkaana waxaa xukumiyey bay culimmadu leeyihiin ee saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa xukumiyey ibnuqayim raximah allahu tacaala wuxuu leeyahay khulafaau raashidiin baa ku xukumay arrinkaa isagaa sida cumar radi allahu tacaala canhu yani laga laga soo guuriyey halkaa marka waxaa ka dhalanaya axkaam kala ka dhalanaysa waxa axkaamta ka dhalanaysaa waxa weeyaan afar bilood toban casho mutawafa canhu bay noqonaysaa bay noqonaysaa marka intaas dhamaata maca salaama haddii ay guur u banaaneen waa guursanaysaa axkaamta ka dhalanaysa waxa weeyaan maalkiisi waa la qaybinayaa ninka maalkiisi waa la qaybinaya axkaamta qofka maydka ku dareerta oo dhan baa ku dareeraysaa sida dhaxalkii oo kale haweentiisii oo kala guursado oo kale waxyaala noocaas o dhan baa ku yani ku dareeraya ninka yimaad waa kuusoo wadaa waxay leeyihiin fain tazawajat fain tasawajat hadday guursato wa qadima zawjaha alawal ninkeeda hore soo galo way guursatay maalan saddex sanay sugaysay waa la waayay miyaa laguma hayo nin baa guursaday maalan tusaale ahaan micnaha laba sano saddex sano nin kastaa noqotee ciddadii bay tirsatay ninkeeda horaa soo galay culimmadu waxay leeyihin faالصaxiixu anahu yukhayiru bayna istirjaaciha wa bayna imdaa'i tasawujiha min athani ninkii dambe ninkii hore oo la waayey ba waxaa la kala door gelinayaa ninkii baa kala door gelinaya halele ma furin isaga iyo gacanta ku haya moogta ninkii baa la kala door gelinaya waxaa la leeyahay haweenaydan laba laba mid baa ku leedahay inay kuu soo noqoto islaantaada soo ceshato iyo in mataqaanaa aada ninkan dambe nikaaxiisa u dayso wa ya'hudu sadaaqu ba culimadu leeyihin hadduu meher siiyey meher waa ka so ceshanaya hadduu ninka u daayo weyaan marka arrinkaa isaga ahna saynu tilmaanay meherkaasu ku jira ila meherkan khalad ma ahayn axkaam buu ku yimi sharci buu ku yimi axkaam sharci buu ku yimi baatil maaha nin baa la waayey inuu dhintaa laga soo qaaday muddaa la sugaayey markii gabadhan la guursaday ninkaa dambe uu guursanayaa faasid laga soo qaadi maayo nikaaxiso baatil ma aha si sharcigu ku yimi ninkaa dambe oo ninkii hore oo yimi ba waxaa la leeyahay haweenada inaad soo ceshato iyo inaad u dayso ninkaan sii qaba kabacdina aad sadaaqaadi qaado haba lagama rabo taas haba caddaynay ma jirtaan kaana waa iska tegay ha iyadaa soo celinaysa ama ninka ha ha